بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصaxبه أجمعين waxaanu qaadanaynaa dersigii lixdan iyo koobaad ee kitaabka khaatimadiisa ahaa kitaabkeenii addurar اlbahiya dhammaystirkiisa waa khaatimatuulkitaab weeyaan ayaan ku jirnaa weli dhammaystirkii kitaabka dersigiisii ugu dambeeyey waxaa waajib ku ah qofka qaangaarka in uu ku sifoobo ama ku tilmaanaado sifaadka wan sifaadka wan wanaagsan waxaana waajib ku ah in uu kaka dahirsanaado ama uu ka fogaado oo iska bannaanka iska mariyo tilmaamaha madmuumka ah oo aan ka soo sheekaynay sida kibirka oo kale qunuudka raxmadda rabbi laga quusto oo kale kibirka cujbiga iyo riyaa iyo xasadka iyo urgunudka wa taxliyatuhu waxaa waajib ku ah qofka mukalafka ah oo qaangaarka ah mahalanba waxaa waajib ku ah wa taxliyatuhu ku sifo ku quruxsanaantiisa qalbigiisa oo ku qurxiyo oo ku sifoobo bijamiici alawsaafi tilmaamihii dhammaantood almaxmuudati ee la ammaanay oo la mahadiyey ilaahu nagu sifay kuwaa inuu qalbigiisa taxliya taxliyadu waa ku xardhid iyo ku qurxin yacnii tasyiinu qalbihi bi haadihi sifaat tilmaamaha qalbigiisa inuu ku qurxiyo oo ku sharxo ayaa waajib ah waxay dhahaan culummada tasawufku attakhliyatu qabla taxliya waxay mithaal ugu soo qaataan masalan qofku hadduu doonayo guri in uu masalanba waxa weeye in uu alaab soo dhigto marka hore ma gurigaa la hagaajiyaa oo la nadiifiyaa mase gurigoo qashin leh oo uraya oo qarriban baad alaabtii cusbeedood keentay soo dhigaysaa maya marka hore gurigaad hagaajinaysaa weeyaan attakhliya markaad guriga xumaantii wixii xun ka saafi yeesho waxaa ku xiga attaxliya waxa la yidhaahdo oo gurigii inaad qurxido ood sharaxdo kadaalika alqalbu bay dhaheen suufiyadu qalbiguna waa noocaas oo kaleeto haddaad rabto wax wanaagsan qalbiga inay kuu galaan waxa wanaagsan ilaahay ha noo geliye waa in marka hore laga saafi yeelo qashinka iyo qurunka waa in laga saaro kibirka waa in laga saaro xasadka waa in laga saaro uurgunudka waa in laga saaro cujbiga markii sifaadkaa xun oo dhan aad ka fogaato ayaa qalbigaagu kuwa fiican ou qaadan karaa weeyaan laakiin qalbi ou qurun ka buuxo waxa wanaagsani ma soo dhex geli karaan saasaa la yidhaahdaa waxaa waajib ku ah qofka mukallafkaa wa taxliyatuhu ku qurxintiisa qalbigiisa uu ku qurxiyo bijamiici alawsaafi almaxmuuda wadaalika awsaafta la mahdiyey kal ikhlaasi waa ikhlaaska wax walbood samaynay ilaahay daraaddii in lagugu ammaano dantaa ma aha in lagugu arko dantaa maaha waa ilaahay daraaddii subxaanahu wa tacaala watawaaduci isliididda oo hoos laysku dhigo naftaada loo qaato dadka inaa adigu ugu liidato xasanu bisri taabiciga layidhaha wuxuu dhihi jiray qofkaa naftiisa u qaadan qof walba inuu ka hooseeyo fa laysa bimutawaadicin mutawaadic markaa kaasi ma ahan weeyaan waxaa kaloo ka mida sifaadka la ammaanay waridaa can illaah ilaahay oo laga raadi ahaado ilaahay oo raadi laga ahaado waa maxay wuxuu kuu qadaray oo kuu xukumay khayr iyo sharba soo ma adana arkinin axbaabii addoommada wan wanaagsan wax walboo ku dhaca waxay kuleeyihiin annagu raadi baan ku nahay waa qadihii ilaahay iyo qadartii ilaahay alridaa can illaah ay bimaa qadarahu wa qadaahu calayka taasuna waa tilmaanta fiican weeyaan waxaa kaloo ka mid ah watawakuli calayhi ilaahay oo la tala saarto oo la cuskado ilaahay cusko umuurtaadoo dhan ilaahay u cusko subxaanahu wa tacaala waa kugu filan yahay waxaa kale oo ka mid ah wasabri cala albalaa'i balaayada oo lagu sabro oo loo dulqaato weeyaan wixii balaayo iyo masaa'ib iyo dhibaatooyina addoonku inuu ku sabro ayaa la doonayaa wasabru cala albalaa cala albalaa'i weeyaan wasabri cala albalaa balaayaa dheh balaayooyinka iyo masaa'ibta oo lagu sabro oo markaa iyo walmixani shidooyinka sida xanuunka iyo jirada iyo mawdka iyo faqriga iyo waxa weeye qof hadduu kaa dhinto iyo kuwaasoo dhan dad ashraarah hadda dad ashraarah ilaahay qoorta noo geliy dadkii ahlullaahida ahaa meel walba ay joogaan masaa'ibta ahlu sharkaabay ka fakan waayeen oo ka cibaadaysan waayeen oo ka wardin waayeen oo ka macnaha waxa weeye ahlu khayrkii ay ziyaaran jireen ka ziyaaran waayeen taasoo kaleeto tasalludka ah waa inaad ku sabarto maxaa yeelay waa tilmaan wanaagsan sabarku oo la ammaanay weeyaan waxaa kale oo ka mid ah wasabri cala adaacaati daacooyinka oo lagu sabro wasabri cani ilmacaasi macaasida oo lagu laga sabro waa saddexda qaybood oo sabarka masaa'ibtoo lagu sabro daacaadkoo lagu sabro macaasidoo laga sabro waxaa kaloo ka mid a tilmaamaha fiicfiican oo in lagu sifooba waajib qalbiga ay tahay lagu sifeeyo waathiqati birisqi min allah wathiqati kalsooni birisqi lagu kalsoonaado min allaahi rabbi xaggiisna looga kalsoonaado risaqa ilaahay inuu ku siinayo waa inaad ku kalsoonaato midka aad gacanta ku haysato ama akoonka kuugu jira waa inaad uga kalsooni badan tahay ilaahay rajada aad ka qabto inaadan risaq weynaynin waa inaad qalbiga mar walba ku haydo waa inaad ogaato risaqaaga iyo ajashaada isku maalin buu ilaahay qadaray waa inaadan macnaha waxa weeye luqmad xaaraama ku raadinin amaad risaq weydaa maxaa yeelay risaqu waa maktuub waxaan kuu qornayna weliga arki maysid weeyaan waxaa kale oo ka mid a waa buqdi dunyaa adduunyada oo loo cadhaysnaado adduunyada loo cadhaysnaado waxaa looga jeedaa baa la yidhi wa buqdi dunyaa adduunyada oo loo cadhoodo yacnii adduunyada waa inay kula noqoto wax liita oo aan qaymo lahayn oo ihaanaysan maxaa yeelay hadday adduunya qaymo leedahay gaalka hal maalin biyow cabo kama heleen weeyaan biyow ka bada xataa kama heleen wa cadaawati nafsi waashaydaani nafta iyo shaydaanka cadaawadooda waa in lagu qurxiyo qalbiga oo qalbigaagu uu shaydaanka necbaado waa inuu nafta necbaado nafta xumaanta u jiidaysa qalbigu waa inuu la dagaalayo wa yajibu calayhi qofka mukallafka ah waxaa waajib ku ah qofka qaangaarka oo mukallafka ah sidaasoo kale xifdu alacdaa xibnihii inuu ilaaliyo asabcati toddobada ahaa min jamiici almacaasi dunuubtoo dhanna waa inuu ka ilaaliyo fa yajibu calayhi waxaa waajib ku ah xifdu alcayni isha inuu ilaaliyo can innadari fiiro ilaa muxaramin shay lagaa xarimay inaad ku fiirido isha waa inaad ka ilaaliso wadaalika shayga lagaa xarimay kannadari fiiro weeye ilaa nisaa'i alajnabiyaat gabdhaha ajnabiga in la fiiriyo waa inaad isha ka ilaaliso ma fiirin kartid waa kaa xaaraam weeyaan gabdhaha ajnabiga ha fiirinin weeyi oo qur-aankaaba hadda lagaaga xarimayba indhahaaga ka laabo waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim gabdhahana sidoo kaleeta weeyi ayadana sidoo kale ayagana loo amray marka waa inuu ka ilaaliyo arrinkaasoo dhan gabadhii ajnabigeed inuu fiiriyo xataa tinteeda xataa iligteeda xataa cijiyaheedoo go-anoo meel yaalla intaasoo dhan midnaba looma ogola weeyaan waa inuu indhihiisa ka ceshada baa la yidhi gabadhuna sidoo kaleeto wanadari wa nadari alcawraati cawrooyinkii fiirintooda isha waa inuu ka ilaaliyo waannadari bilistixqaari xaqirid inuu ku fiiriyo ilaa muslimin qof muslima yasmo iyo xaqiritaan inaad u fiiriso ka ilaali hadda cawroo dhan inaad horta fiiriso lama ogola waa layska fahmayaa taa weeyaan oo ishaada waa inaad ka ilaashato haddana qof muslima xaqirid inaad ku fiiriso ood qof muslima adoo xaqiraya ama ha yaraada ama ha weynaadee ilaa xaqiraaddu waa xaaraam yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qawmun min qowmin casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaaun min nisaa'in casaa an yakunna khayran minhunna ilaahay baa sukriyada ka hadlay marka lama ogola qofku inuu qof muslima xaqiro oo nabigeennu waa diiday bixasbi imri'in min ashari qofka waxaa dembi ugu filan an yaxqira akhaahu lmuslim buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam taana ishaada ka ilaali buu ku yidhi waannadari fii beyti alghayri qof kale gurigiisa inuu fiiriyo isha waa inuu ka ilaaliyo biqayri idnihi ou ku fiiriyo qof gurigiis inaad iska fiiriso iyadoon idan aadan u haysanin may wa xifdu lisaani carabka waa inuu ilaaliyo qofka mukalafka ahi carabka maxaa laga ilaalinaya min alkadibi been iyo walqiibati xanka xanta wa hiya xanna waxaa la yidhaahdaa dikruka adiga xusidaada akhaaka walaalka aad xusto walaalkii almuslima bimaa aad ku tilmaanto yakrahu ou kohonayo wa in kunta aadba noqotid saadiqan mid run sheegaye xataa adigoo run sheegaya walaalkaa wuxuu kohonaya haddaad ku tilmaanto ilaa masaa'ishii lasoo reebay mooye xan bay noqonaysaa ama qoraalkiisa ama ishaarad ishaaradiisaad wax ka sheegtay ama gacantiisa aad macnaha waxa weeye lafdigaaga ama kitaabkaaga ama ishaaradaada ama madaxaaga meel kasta ama isaga qoraalkiisaad wax ka sheegtay in qof muslim wax laga sheega lama ogola weeyaan ilaa ilaa intii lasoo reebay mooye oo sharcigu uu macnaha tilmaamay wa min annamiimati isku dirdirka carabka waa inaad ka ilaaliso wa hiya namiimadu naqlu kalaami nnaasi dadka hadalkoodoo lasoo qaado weeyaan bacdihim qaarkood ilaa bacdin biqasdi alifsaadi fasaadin iyo walfidna adoo uga qasdaya dhan kale kama lihid ummadda oonbaad hadalka u kala geysaa adigoo doonaya dhexdooda in dab dhex dhigto taana waa namiimo namaamkuna janno magalow yiri nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la rabaa carabka in laga ilaaliyo wa min alistihzaa'i jees-jees bilmuslimi qof muslima lagu jees-jeeso iyo wasukriyati in lagu digdigto oo lagu jees-jeeso qof muslima iyo wadixki in lagu qoslo istikfaafan fududaysi daraaddii qofka aad fududaysanayso iyo waxtiqaaran lahu xaqirid aad qofkaa xaqiraydo inaad ugu qosasho ood ku jees-jeesto iska ilaali iska ilaali waa dembi weeyaan waa dembi baa la yidhi weeyi waa dembi bay kugu noqonaysaa marka intaasoo dhan ka ilaali carabkaaga maxaa yeele haddaad qof muslima jees-jeeskii ku qosasho ama aad ku dhawaaqdo waa dembowdi wa xifdu aluduni dhegta waa in la ilaaliyo min alistimaaci ila alqiiba xanta in lagu dhegaysto waa in laga ilaaliyo waannamiima in namiimada la dhegaysto waa in laga ilaaliyo wa saa'iri alaqwaali almuxarama aqwaasha la xarimay oo dhan in dhegahaaga aad ku dhegaysato waa inaad ka ilaaliso buu ku leeyahay haddee aayad mid walba xadiis iyo aayad baa ka hadlaysaa laakiin haddaan dhahno mid walba aan sharaxno darsigii oo dhan baa dheeraanaya weeyaan wa xifdulyadayni labada gacmood waa in la ilaaliyo maxaa laga ilaalinayaa min atadyiifi fudud tadfiifi fududayn fi lkayli waalwasni baagga iyo miisaanka ummadda inaad ku fududayso haddii aad ganacsi ku jirto ummadda aad khiyaanto gacmahaaga ka ilaali waylun lilmudafifiin aladiina ida ktaaluu qur-aankaa looga sheekeeyey waa inaad ka ilaaliso baa lagu yidhi gacmahaaga tadfiif fi lkayli waalwasni waalkhiyaanati khiyaano waa inaad ka ilaaliso waasariqati tuugnimo waa inaad ka ilaaliso waxa tuuga inaad ku qaado waylun lilmudafifiina aladiina ida ktaaluu cala annaasi oo wazanuuhum yuksiruun halkaasaa looga sheekeeyo weeyaan dadka mudafifiinta ah oo beegga ummadda waxa weeye ku markay u macnaha iyagu ay wax beegayaan oo ummadda ay wax u beegayaan ayay beegga fududeeyaan ayagu markay beeganayaanna way kamilanayaanoo waa buuxsanayaan weeyaan aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuuna baan rabaa dadka markay macnaha waxa weeye wax ka beeganayaan waa oofsanayaan wa idaa kaaluuhum ow wasanuuhum yuksiruun marka halaag buu ilaahay u tilmaa ou macnaha noo sheegay inuu ku dhici doonaan waylun lilmudafifiina aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun wa idaa kaaluuhum ow wasanuuhum yuksiruuna halaag iyo weyl maadaama ilaahay dadkaa ay ku dhici doonaan noo sheegay waa inaad iska ilaalidaa baa lagu yidhi waxa kaleeto oo waajiba waa inuu ka ilaaliyo gacmihiisa wasaa'ir alumuuri umuurtii oo dhan almuxaramati la xarimay wadaalika umuurta la xarimay kalqatli dil weeye wadarbi garaacid weeye bikayri xaqin xaq la-aan qof muslima aad garaacdo wax xaqahood ku idhahda odoon la arkinin yacni inaad sidaas samaydo weeyaan wa xaaraan bay kaa taha baa la yidhi bikayri xaqi wax kuu banaynayana ma jiraan waxifdu rijl waxifdu rijlayni labada lugoodna waa inuu ilaaliyo min almashi socod fii sicaayatin dulmi ou u socdo bimuslimin qof muslima inuu dulmiyo orodkiisa inuu u ordo u socdo oo qof muslima ou qatlihi dilkiisa ow maa yaduruhu ama wax qofka muslimkaa dhibaya bikayri xaqin sicaayadu waxa weeye waxaa looga jeedaa asacyu ilaa suldaan ow kayrihi min alwulaad biramyi baa la yidhi waxaa lugaha waa inuu ilaaliyo waxaa waajiba xifdu rijlayn min almashi fii sicaayatin bimuslimin qof muslima inuu dhibkiisa la socdo oo dacweeyo oo madaxda u gudbiyo isagoo dulminayo weeyaan ow qatlii ama dilkiisa inuu macnaha waxa u saciyo ow ma ama shay inuu u socdo yaduruhu qofka dhibaya bikayri xaqin hase iska ilaali lugaha dembi haugu socon ama dhibka ummadda wa kayru daalika intaa kayrkeed inuu lugaha ugu socdo waa inuu ka ilaaliyo oo min kulli maa shay dhammaantii ah xaruma almashyu ilayhi in loo socdo oo in loo socdoba la xarimay wax walbo in loo socdo ay xaaraam tahay lugahaga inaad ugu socoto ka ilaali buu ku leeyahay weeyaan kulligoodba kuwaasoo dhan baa macnaha ka mida weeyaan aaday u badan yihiin tabakhturkiyaa ka mida zawjada ninkeeda macnaha waxa weye naashisada kaa socodkeediiba ka mid ah oy markaas socoto ka ay ka cararto zawjkeedii waa ka mid buu leeyahay sayid addoonkii sayidkiisa ka cararaa ka mida qof dayn kugu lahay ood ka cararayso ama nafaqo ayaa ka mida waalidka ood ku caasiyoodo ood marna lugahaagii u socoto inaad ka carartay ood lugahaagii saas waalidka ka carartay kulli waxaaso dhan socodkooda xaaraan bay noqonaysaa wey wa xifdu lfarji xibinkiisa farjigaana waa inuu xafido waajib bay ku tahay min azina walliwaadi liwaadka iyo zinada waa inuu ka ilaaliyo walistimnaa'i bilyaddi yadda ou iskaga mani keenana waa inuu ka ilaaliyo yaddiisa ama gacantiisa ilaa wa xaraame cudurro badanna way leedahay waatan la yidhaahdo waxa kaleeto oo kamida baa la yidhi wa xifdu lbadni toddobadii xibnood buu noo tirinayaa caloosha waa inuu xafido qofka mukalafka ah min kulli muxaramin wax walboo la xarimay waa inuu ka ilaaliyo wadaalika waxaa la xarimay mithlu mithli akli ribaa ribadoo la cuno wa shurbi kulli muskirin wax walba oo qofka maan dooriya oo wareeriya oo la cabo waa inaad caloosha ka ilaalisa weeyaan wa akli maalil yatiimi agoonka xoolihiisoo la cuno waa inaad ka ilaaliso weeye yatiimka xoolihiisoo la cuno maalkiisii oo yatiimka xoolihiisa aad cunto taana ka ilaali naftaadii weeyaan wa akli maalil yatiim la waa xaaraan bay kaa noqonaysaa weeye waxa kale oo ka mida wa kulli maa shay dhammaantii waa inuu ka ilaaliyo xarama allahu tacaala ilaahay xarimo min alma'kuulaat waxyaabihii la cunayay iyo walmashruubaati waxyaabihii la cabaya ah kulli waxyaabahaasoo dhan waa inuu naftiisa ka ilaaliyo oo calooshiisa ka ilaashado wa yenbaqii lilmu'mini qofka mu'minkaa waxaa u habboon mu'minkaasoo alcaaqili ee caaqilka caqliga leh an yakuuna inuu ahaado khaashican mid khushuucsan qofku inuu yahay oo khushuuc salaada markuu tukanayo maalanba mutawaadican tawaaduca oo hoos isku dhiga khaa'ifan ilaahaysa ka cabsada wajilan ilaahaysa ka baqa waa isku mid khaa'ifan iyo wajilantu isku mid weeyaan mid cabsanaya oo qalbigiisa cabsi ku jirto khaashican haddana cabsanaya oo waxa weeye khaashica waxaan rabaa khaa'ifan wajilan wajilan haddana baqayo weeyaan mushfiqan cabsanaya khaa'ifantay la mid tahay baqaya waa inuu noqdo min khashyat illaah cabsida ilaahay daraaddeed waa inuu la cabsanayo zaahidan waa inuu yahay waxaa habboon inuu ahaado qofka mu'minka mid ka zuhdiya fi dunya adduunyada mid ku zaahiday oon adduunka wanaaggiisa u muuqanin oo adduunyadu la liidato aakhiradana yacni agtiisa ku qaymo weyn tahay qaanican mid ku raadi ah waa inuu yahay qofka mu'minka ah saasaa fiican bilyasiiri wax yar oo minha adduunyada ka mid ah wax yarba allaha ka dhiga ilaahay wuxuu siiyo mid ku qanaco qaata waa inuu ahaado waxa kaloo habboon qofka mu'minka inuu noqdo munfiqan mid bixiya lilfaadili shayga dheeraadka ka ah can xaajatihi dantiisa oo mimaa kii a fii yadihi gacantiisa waxaa ku jira adduunyada oo naftiisa iyo baahidiisa dheeraadka ah maskiinka baahan inuu siiyaa fiican waxaa kale oo habboon naasixan in uu noqdo qofka mu'minka ahi naasixan mid naseexeeya in uu noqdo mid u naseexeeya licibaadihi addoommada ilaahay licibaadi illaahi tacaala ilaa nabigeennu diinta waa naseexuu leeya calayhi salaatu wasalaam addoommada ilaahay marka inuu u naseexeeyo oo sidaa noqdo ayaa habboon mushfiqan mid u dhimrinaya calayhim korkooda inuu noqdo ayaa habboon mid waxaan rabaa mushfiqan mid baqaya oo dhimrin iyo baqid mid u baqaya calayhim korkooda iyagoo u baqayaa oo u cabsanaya yacni dhibka gaaray baa dhibaya dembigoodaa dhibaya raxiiman waa inuu yahay mid u naxariisanaya bihim addoommada ilaa nabigeennu wuxuu ahay raxiim ra'uuf oo addoommada ilaahay u dhimriyo u ahay waxaa kaloo habboon qofka mu'minka inuu noqdo aamiran bilmacruufi wanaagga dadka mid amra naahiyan cani ilmunkari xumaanta ummadda ka reeba musaarican fi lkhayraati khayraadka u degdega mulaasiman lilcibaadaati cibaadaadka mid daa'ima daaciyan ila alhudaa hanuunka mid ummadda ugu yeedha waa inuu noqdo kahiira alxayaa'i xishoodkiisu miduu badan yahay bal fiiri tilmaamaha kitaabka ou nagu waaninayo waxaa habboon qofka mu'minka inuu noqdo dadka mid wanaagga fara mid xumaanta ka reeba khayrka mid u degdega cibaadaadka ilaahay mid laasima dadka mid hanuunka ugu yeedha mid xishood badan qaliila aladaa dhibkiisu miduu yar yahay in uu noqdo ayaa habboon qofka mu'minkaa ruux dhib yar ruux dhib yar inuu iska yahay oo dhibkiisaba ummadda aysan gaaraynba waa macnaha xishood badan yaha horta maxaa yeeley xishoodka badan nabigeennaa jeclaa sunnooyinkii ambiyaday ka mid tahay atacadur annikaax asiwaak alxiy alxayaa xishoodku iimaanku ka mid yaha weeyaan xishoodka yacni waxa weeye waxaa la weydiiyey abi sufyaan ka warran baa la yidhi xishoodka bilowgiisa waa inaad ka xishooto ilaahay meelow meeshuu kaa reebay inuu kugu arko inaad ka xishooto weeyaan maxaa qaayadiisu tahay baa la yidhi inaad macnaha waxa weeye ogaato rabbigaaga annaka turiidu biqalbika siwa in waa inaad macnaha waxaa xishoodka u yaqaayadiisu inaad ka xishooto dheh inuu ilaahay ku ogaado hayrkii inaad ilaahay kayrkii qalbigaaga inaad soo gelinayso ood wax kala doonaysaba marka inuu xishoodkiisu macnaha uu sidaa noqdo haddana uu dhibkiisu yaraado qaliila aladaa qofka mu'minka waa inuu noqdo oo dadkaba aan dhibinba mu'miniintaba aan dhibin dhibaato u geysanba laga nabad galay saduuqa lisaani carabkiisu miduu run badan yahay waa inaad noqoto qaliila alkalaami hadalkiisu miduu yar yahay waa inaad waa inuu noqdo qofka mu'minka ah mid macnaha waxa hadal yar baran biwaalidayhi labadii dhashay mid u baariya waa inuu noqdo wasuulan liaqaaribihi qaraabadiisa mid xidhiiriya waa inuu noqdo waduudan liikhwaanihi walaalihiisa mid jecel waa inuu noqdo yakhaafu rabbahu ilaahiisa ka cabsanaya wa yarjuu raxmatahu ilaahay raxmaddiisa rajaynaya markau wax bixinayo wa yucdii lilaahi ilaahay dartii oonbuu shaygu bixinayo u bixinaya rabbi daraaddi dan kale u bixin maayo wa yamnacu lilaahi ilaahay daraaddii buu hadduu wax diidayana u diidayaa wa yuxibu lilaahi ilaahay dartii buu qofka u jeclaanaya hadduu qof jeclaanayo wa yabqadu filaahi ilaahay dartii buu qofkau naco oo ugu caroonayaa markuu qof u caroonayo liajli ilaahay dartii weeyaan oo qofku inuu yahay qof xun oo ahlu dembi ah ahlu macaasi ah ahlu bidca ah ayuu u nacbaanaya wayardaa lilaahi ilaahay dartii buu u raadi noqonayaa wayardaa lilaahi ilaahay dartii ayuu u raadi noqonayaa weeyaan oo ilaahay dartiis buu markuu raadi noqonayana oo u raadi noqonayaa baa la yidhi sidaasuu macnaha yani dadka ahlu daacada ah ayuu ka raadi noqonaya ilaahay daraaddi ilaahay dartii weeyaan markay xumaan ay same wanaag sameeyaan buu raadi ka noqonaya markay xumaan sameeyaanna waa u cadhoonaya wayaqdabu lilaahi ilaahay dartiiba ugu cadhoonayaa dadkaa oo hadday dunuub sameeyaan muxiban waa inuu noqdo qofka mu'minka mid jecel lilaahi ilaahay iyo wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa wa asxaabihi nabi moxamed asxaabtiisana waa inuu jeclaado qofka mu'minka ahi waxaa kale oo laga rabaa wa ahli beytihi aalu beytka nabi moxamed waa inuu jeclaado ilaa nabi moxamed baa ka dardaarmay aalu beytkiisa waalculamaa'i culammadana waa inuu jeclaado culammada waa in la jeclaado weeyaan maxaa yeele waddadii rasuulka iyaga unbaa ummadda ku hagaya culummada waa wanaagsan baa laga hadla ahlubidaca maaha waasaalixiina dadka suusuubanna waa inuu jeclaado xasana danni maladiisu miday wanaagsan tahay qofka mu'minka waa inuu noqdo bijamiici almu'miniina mu'miniinta dhammaantood mala fiican waa inuu leeyahay mala fiican dadka mu'miniinta wanaag waa inaad khayr u malaydo halkaas ayuu noogu dhammeeyey kitaabka laakiin intaana waa duco fa nas'alu allaha tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa an yukhalliqanaa inuu nooga dabeecad yeelo wa axibatanaa dadka axibadeennaana uu uga dabeeca yeelo bijamiici alawsaafi tilmaamihii dhammaantood alxamiidati ee la mahdiyey tilmaamahaas fiicfiican kulligeen inuu nooga dabeeca yeelo ayaan rabbi ka dalbaynaa buu sheikhu yidhi wa yujaridanaa ilaahay inuu naga dhartiro min jamiici alawsaafi tilmaamihii dhammaantood addamiimati xumaa ayaan rabbi weydiisanaynaa aamiin wa yarsuqanaa ilaahay inuu nagu irsaaqa baan weydiisanaynaa kamaala almutaabacati raacidda dhammaystirkeeda kaamilka ah linabiyinaa wa xabiibinaa nabigeenni iyo xabiibkeenni iyo waman ruux lahu ay u sugnaatay alminnatu gallad calaynaa korkeenna waa nabi moxamed gallad buu nabigu nagu leeyahay sayidinaa sayidkeenna ahaa muxammedin nabi moxameda sala allahu calayhi wasalam maxaan ku raacaynaa nabigeenna ilaahay inuu nagu irsaaqo raacid kaamilah nabigeenna la raaco xabiibkeenna la raaco waman lahu lminnatu calayna sayidina moxamed ahaa maxaa lagu raacayaa marka fii jamiici alaqwaal aqwaasha dhammaantood iyo wal afcaali afcaasha dhammaantood iyo wal axwaali xaalooyinkii nabigu ku sugnay dhammaantood inaan nabi moxamed ku raacno oo aan aqwaashiisii raacno oon afcaashiisa ku dayanno oo xaalooyinkiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam aan ku dayanno ilaahay inuu nagu irsaaqo ayaan rabbi weydiisanaynaa ilaahu nagu irsaaq inaan nabigeennii suubanaa ku dayanno calayhi salaatu wasalaam oo nabigeenna aan uga dayanno weeye waddadaa axwaashiisao dhan aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo xaalooyinkiisii ku sugnaaba maxaa yeelay innahu ilaahay calaa maa yashaau wuxuu doono qadiirun waa mid awooda wa bilijaabati aqbalidda ducadeennan au aqbalo annagaan dunuubta u saaxiibka inuu ilaahayna aqbalana jadiirun ilaahay waa mid xaqiiqo ku ah oo ku habboon oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qabuul iyo aqbal ayuu owla ku yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wa haadaa kitaabkii marka waa dhammaaday ayuu yidhi sheekhu maadaama intaa ducadii uu noo soo mariyey hadda muxuuna leeyahay marka wa haadaa midkaan ismu ishaaradaasi waxa weeye waa jamiicu maa dakara fii matni haada almatni gaayatan wa nihaaye waa kitaabka matnigiisa wuxuu sheiku ku soo sheego oo dhan wa haadaa midkaan buu yidhi aakhiru maa shay kii ugu dambeeyey dhammaadkiisii weeye yasara yasara allaahu ilaahay uu fudeeyey humaaga tacaala sarreeyi oo min jamci haada almatni matnigan jamcintiisa ah matnigii alladiifi ee qirada yaraa waa matnigii ladiifka aha yaraay waa kitaabka waa yaryah jamcintiisii weeye intii ilaahay ii fuudeeye buu yidhi oo fii maa shay haddana ahaaday matnigaasu yaxtaajuhu maaga uu u baahan yahay kullu mukalafin qof kastaoo mukalafa baa kitaabkan u baahan qof walboo qaangaara kitaabkan waan u baahanye wadiicin qof hooseeya oo shariifin ama qof wanaagsan qof walboo bulshada nuuc walba oo ka mid a qaybaheeda ama qofku wadiic ha noqdo qadran wa nasaban ama shariif ha noqdo qadran wa nasaban waa u baahan yahay weeyaan jacalahu llaahu ilaahay kitaabkan ha ka yeelo ilaahu ka yeel khaalisan mid khaalis u ah liwajhi ilaahay daatadiisa alkariim ilaahay dartii mid khaalis u ah sheikii qoray baa sidaa dhahaya annaguna sidaan ku ducaysanaynaa ilaahu khaalis nooga dhig midan faan iyo ru'yo iyo qasad kaloo adduunye aan ahayn ee ilaahay dartii loo akhriyey oo dadku ay ka faa'iidaan oo salaada sida loo tukada ay ku barteen oo soonka ay ku bartaan axkaamtiis oo xajka ay ku bartaan oo caqiidada islaamka ay ku bartaan oo siirada nabiga ay ka bartaan kitaab barakaysan oo ummadoo dhan ay ka faa'iidaysato ilaahu nooga dhig khaalisan liwajhi lkariim haddana wuxuu yidhi sheekhu rabbi ha ka yeelo kitaabkan khaalisan liwajhi lkariim buu yidhi wa sababan ilaahay sabab ha ka dhigo ilaahu ka dhig weeye sabab kitaabka allaha ka dhigo lilfawsi liibaanid bijannaati naciim jannooyinka jannaatu naciimka la yidhaahdo in lagu liibaano ilaahay kitaabka sabab ha ka dhigo weeyaan oo midkii sabab noogu noqda inaan jannada galno ilaahay ha ka dhigo walxamdu lilaah ilaah baa mahad leh allahaasu rabbi alcaalamiin wa sala allahu calaa sayidina muxamadin sayidkeena nabi muxameda naxariis dushiisa allaha yeelo wa aalihi wa saxbihi ajmaciin nabiga ahalkiisa iyo asxaabtiisa kulligoodba salli iyo salaam allaha yeelo kitaabkaani gorma u dhammaada marka sheekhay qoray taariikhduu dhammeeye baa nala barayaa wa kaana alfaraaqu dhammayntu waxay ahayd iyo faaruqidda kitaabkan qoriddiisa la faaruqay oo minhu kitaabka xaggiisa ka ahaatay calaa yaddi jaamicihi ruuxii kulmiyey oo kitaabkan qoray gacantiisa markuu ku dhammeeyey qoriddiisa iyo ta'liifka iyo sannifidda jaamici arraajii rajaynayay alcafwa cafiga min rabbihi rabbigiisa ka rajaynayay rabbigii dilcadaa sismada u saaxiibka ahaa oo yuu yahay jaamicaasu abibakar ibni muxamed shada ahaa kitaabkan sheekii qoray wuxuu dhammeeyey haa casra alithnayni galab itniin ah oo casirkii ah attaasici min shahri dilqacdati alxaraam bisha la yidhaahdo dilqacda oo bilaha xurmada leh ka mid ah sagaal bay maraysay hijrada nebi moxamedna waxay maraysay sala allahu calayhi wasalam sanata halaahin wa halaathin mi'atin bacda alalfi waxay ahayd kun iyo saddex boqol iyo saddex sano ay maraysay hijrada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa mar laga joogo min hijrati man nabi hijradii jacala allaahu ilaahay ou yeelay shamaa'ilahu sifooyinkiisa shamaa'il markaad maqasho shamaa'il waxaa looga jeedaa waa nabiga calayhi salaatu wasalaam awsaafahu addaahira waalbaatina ayaa la yidhaahdaa nabiga shamaa'ishiisa calaa ablaqi wasfin min hijrati man jacala allahu ilaahay uu ka yeelay shamaa'ilahu awsaaftiisa calaa ablaqi wasfin tilmaan midda ugu xeel dheer sala allahu calayhi wasalam sala allahu calayhi waaalihi wa saxbihi iyo wa kulli naasijin mid walba oo qaada calaa minwaalihi nabi moxamed waddadiisa salliyo salaam allaha yeelo nabigana salliyo salaam allaha yeelo asxaabta dushooda allaha yeelo aalka nebi moxamedna dushooda salliyo salaam allaha yeelo halkaas waxaa noogu dhammaaday dersigii noogu dambeeyey kitaabkeennii adduraru lbahiya ilaahay ha nagu anfaco waa kitaab aad u faa'iido badan waxaan ka dhignay lixdan iyo kow cashar oo midkiiba uu soconayo soddon daqiiqo haddii hal hal saac la akrin lahay dersi walba soddon cashar oonbuu noqon lahaa iyo wax lamid a laakiin maadaama nus nus saacaan ka dhignay lixdan iyo kow cashar buu noqday oo midkiiba soddon daqiiqo aad ku dhegaysan karto kuna xafidi karta weeyaan ilaahay ha nagu anfaco kitaabka intii aan ka kab aan ka toosinay oo aan sax ugu dhaqwaaqnay macnaheeda iyo lafdigeeda ilaahay naga aqbalo intii aan qaladnay khada iyo fahmi xumo iyo garasho xumona ilaahay ha noo cafiyo khaalisan liwajhi lkariimna allah nooga dhigo qof walba oo dhegaystana wuxuu idan u qabaa in uu ku intifaaco barto sii akriyo dadka usii gudbiyo ou ka dhigto kitaab cilmi ah oo lagu dhaqmo waxaa noogu xigi doona insha allah oo nasna qaada doonaa kitaab yar oo asaguna ka hadlaya cilmiga xagga caqiidada iyo siirada iyo fiqiga islaamka oo magaciisa la yidhaahdo haddii ilaahay idmo alriyaadu albadiica fii usuuli ddiin wa bacdi furuuci ashariicati calaa madhabi alimaami ashaafici kaasaan noogu xigi doona insha allah ilaahay ha nagu anfaco halkaas ayaa kitaabkii noogu dhammaaday ilaahay bay mahadu u sugnaatay kitaabka bilowgiisa iyo dhammaadkiisaba noo suuro geliyey ilaahay sheekhay kitaabka qoray ha u naxariisto ashyaakdiisa ilaahay ha u naxariisto waalidiinteenna ilaahay ha u naxariisto cilmigiisa ilaahay ha nagu anfaco inta dhegaysto dhan ilaahay ha ku anfaco culummadiina soo gaarsiidana ilaahay khayr badan iyo thawaab jaziil ah oo kaamila ilaahay ha ku irsaaqo adduun iyo aakhiraba kitaab aan ku intifaacno ilaahay ha nooga dhigo intaas baan ku soo koobaynaa dersigii ugu dambeeyey kitaabkeennii adduraru lbahiya wallaahu aclam bisawaab wallaahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu